wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlada jubbaland ayaa deegaanka diif ee hoos yimaada degmada dhowley ee gobolka jubbada hoose ka hirgelisay warbiyood si casri a loo dhisay munaasabada xarigga looga jiraya ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland maamulka degmada dhowley iyo sidoo kale maamulka deegaanka diif ugu horeyn waxaa munaasabada xarigjarka ka hadlay gudoomiyaha degmada dhowley mudane xasan cabdixaashi isagoona sheegay in baahi weyn loo qabay warbiyoodkan maanta runtii waxay noo tahay farxad aad u weyn in aan daafuro mashruucii biyoole ee wasaaradaha afartu ay fulinayeen ee jubbaland waxay ugu horeysa wasaaradda biyaha runtii meesha waxaa ka hirgalay mashruuc aad iyo aad ahmiyaddiisa u leh oo diif iyo jubbalandba runtii qiimo weyn ugu fadhiya oo ah war weyn oo casri a oo hadda ka hor iyadoo kale aan laga hirgelin deegaanka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wasiirka iyo wasiirada kale ee arrintan ka soo shaqeeyey iyo dowladda jubbaland baan u mahad celinaynaa waxaan leenahay haddaan nahay dadka deegaanka ku dhaqnaa deegaanka diif waxaa ka jira baahi aad u badan oo biyood deegaankan ceelasha laga qodo inta badan waxay iska noqdaan un ama gebi ahaanba ay noqdaanba cusbo oo aan la cabbi karin biyaha xooluhu xitaa ayna aad u cabbi karin dadkuna iska badaa marka waxaan rajaynaynaa in laga nasan doono baahidii biyaha loo qabay ee deegaanka ka jirta aad iyo aad baan ugu mahad celinayna waxaan leenahay dad ka soo shaqeeyey iyo dowladda jubbalandba oo wasiirada ugu horeeyaan waan uga mahad celinaynaa annaga haddaan nahay deegaanka diif ama deegaanka dhoobley baahida biyo ee halka ka jirta waan u maara la-ayn laakiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa haddii roob uu keeno hortana ay biyowdo in lagu barabixi doono oo ka roob ka roob baahida biyahan ka nasan doono waxa hadda ugu daranna deegaanka ka jirana waa baahi biyo wey dhankooda maamulka deegaanka diif ayaa ka mahad celiyey warbiyoodkan laga hirgeliyey deegaankooda
waxaana kaloo idinkaga mahad celinayaa safarka dheer ood noo soo marteen oo maanta aad noogu xirag jarteen wartan qaymaha badan siduu u sheegay gudoomiyaha degmada dhubley ka warbixiye u sheegay wartaa qaymaha badan oon iyadoo kale weli aanan laga qodin aanan laga qodin sida aan ka warqabo aagga hadda aan ku sugannahay marka waxaan leeyahay soo dhowaada soo dhowaada hoosha aad noo qabateen iyo maxay aheed imaashadiinana maanta waan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol marka intaasaan kusoo koobi lahaa soo dhowaada insha allah waan la wareegay saacaddaa laga bilaabo maamulkii diif iyo odayaashii annagoo ah la wareegnay insha allah ugu dambayntii wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland mudane axmed xuseen baraki ayaa bulshada deegaanka kula dardaarmay inay ilaashadaan warbiyoodkan ay wasaaraddu u hirgelisay waxaan joognaa mashruuc weyn oo biyoqabatiin ah oo dhaam ah oo ay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ka fulisay deegaankan diif mashruucan curintiisii fikirkiisii meeshan in loo qoondeeyo oo la yidhaahdo meeshaasaa ugu baahi badan baahida biya ee ka jirta deegaanka waxaa priority number one iskale diif inaan idhaahno wasaaraddan ayaa selectionkii samaysay iyo sidekii waxaan keliya dardaaran iga ah marka anigu soomaalidu wax badan baan aragnay mashaariic loo fuliyo mashruuc kastoo la fuliyo waa la shaksiyadeeyaa mashruuc kastoo la fuliyo waa la dayacaa oo dadku sidii loogu talagalay dadka ugama faa'iideyaan mashruucani waa dan guud weeye shaksi iskama laha annagan wasaaradda joogna iskama lihin maanta idinkaan idinku wareejinaynaa idinkuna waxaa la rabaa bulshada in loogu adeego dadkaasi sidii ugu fiican ee loogu maamuli karo iyo guddigii maamuli lahaa inaad ka soo saartaan gudoomiyaha iyo gudoomiyaha degmadu inay ka tashadaan arrintaa communitiga loo wargeliyo loona maamulo insha allahu tacala cabdinuur xayi xaashi jubbaland t v deegaanka diif